wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay doorka haweenka ee nabadeynta bulshada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay haween ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada culamaaudiin wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ujeedka kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayey in lagu xoojiyo fahamka iyo ka qaybgalka haweenka ee dadaalada nabadeynta iyadoo la tixgelinayo doorka muhiimka ah ee dhisidda bulsho nabadoon oo isku duuban iyo xal u helidda khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka dhaca wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed yuusuf cumar oo daafuray kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadiisa intaa kadib waa muhiim maanta inaan qodobadan aan insha allahu taala inaan dul istaagno inaan ka wada hadalno marka ugu horeysa horta barashada diinta islaamka iyo fahamka qoto dheer ee shareecada iyo ku dhaqanka mabaadi'da diinta waa tiir muhiim u ah nolosha qofka muslimka ah waxaan ognahay maroor inaan ka sheekeynay si aan barnaamijyadan aan ka hadlayn u xaqiijino waa inaan helnaa marka hore waxbarasho runtii taya leh iyo horumarinta arrimaha diinta si aan ugu gudubno barnaamijyada ciladaha ama caqabadaha hadda bulshada dhexdeeda ka jira sidoo kale sheegidda wanaagga iyo ku wacyigelinta kareebanaanta fisqiga iyo xumaha qodobkaas oo isagana runtii barnaamijka baryahana wasaaradda ay wada qayb weyn ka ahay inaan dadka laga wacyigeliyo loona sheego wanaagga inay la qoro wanaagga xumaantana laga reebo qodobkaasna waa waa muhiima nooya insha allahu tacaala maanta qodobada lahadlayaan ka mid noqon doonaa sidoo kale suulinta fisqiga iyo iyo waaxishta waa muhiim iyadana qodobkan aada u muhiim u yahay maxaa yeelay waxay xoojinaysaa akhlaaqda wanaagsan iyo ka hortagga anshaxumada in la suuliyo fisqiga ama laga lala dagaalamo waxay muhiim u tahay in mar walbaba runtii aan akhlaaqda inay xoojiso xumahana aan ka hortagnay muhiim u tahay iyo anshaxumada sidoo kale qodobka kale oo muhiimka ah aan rabno inaan dul istaagna maanta waxaa ka mid ah nabadda iyo xasiloonida sidaan ognahay diinteennu waxay dhiirigelinaysaa nabadgelyada qofka iyo bulshada waxaan ognahay qofka dee cilligiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo in la nabadgeliyo waa arrin muhiim ah diinteenna aad ay noogu boorisay